بsم الlh الرحmn الرaحيم الحamdu للh رb العاalمين وصlى اllه وsلم عlى نبyina mحamd وعlى آlه وأصxaabه أجمعين أmا bعd qala الإmam أbو cبdالرحmن النsائي رaximh الlه taعaalى bab إbrاar الqasm dhaartii u baarinimo falideeda ibraar اlqasm qofka marku dhaarto in loo baarinimo falo oo wixii uu ka dhaartay laga dhaafo si uunan u dembaabin oo markaa dembiga wax lamida uunan ugu dhicin waxayna ka mid tahay qofka muslimkaa waxa ixsaanka loogu sameeyo ama xaqa uu u leeyahay wabilisnaadi qaala akhbaranaa moxamed bnu lmuhana wamoxamed bnu bashaarin can muxamadi wa huwa moxamed bnu jacfar gundar qala xadahanaa shucbatu can اlashcaث bni sulaym wa ashcaث bnu abi shachaa alkuufiyu hiqat can mucaawiyata bni suwayd bni muqarinin huwa almusaniyu hiqat can ilbaraa'i bni caazib qaala amaranaa rasuulu llahi sal l slam bisabcin nebiga toddobowna amray ouna faray amaranaa biitibaaci اljanaa'izi wuxuuna faray janaasada raacideeda janaasooyinka wa ciyaadati اlmariidi qofka jiran booqashadiisa wa tashmiiti alcaatisi midka hindhiso kan hindhisay farxadgelintiisa alxamdu lilah markuu yidhaha yarxamuka allah la dhaho wa ijaabati daaci qofka yacni kuu yeero ee ama martiqaad iyo kugu yeero ajiibidiisa wa nasri lmadluumi kan laga gardaran yahay u gargaaridiisa wa ibraari lqasami iyo dhaarta ubaarifalkeeda maxalushaahidka meeshaan waa raddi salaami iyo salaanta oo la radiyo qofku marka haddii uu yidhaahdo uu dhaarto wallaahi waxaas ma samaynayo ka dhaaf wallaahi waxaasad ii sameynee u sameey intuu dembaabi lahayo yacnii intuu dhaar dhaar furiyo iyo kafaaro iyo intay imaa lahayd inaad isaga u sameysaa wanaagsan qaala baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man xalafa qofkii dhaartay calaa yamiinin dhaar ku dhaartay korkeeda fara-aa arkay hayrahaa hayrkeed khayran minhaa inay ka khayr badan tahay qofkii dhaartay dhaar korkeed ku dhaartay ee markaa heyrkeed dhaartaas wixii uu ka dhaartay wax aan ahayn khayrku inuu ku jiro arkay muxuu sameynaa dhaartou ka kafaaro gudanaa wixiina waa sameynaa khayrka oo khayrka inay ka inay dhaar kaaga gudbanaato khayrka ma la rabo oo ilaahay waa ka dhahaya walaa tajcalu llaha curdata liaymaanikum an tabaruu watataquu watuslixuu bayna annaas marka ilaahay magaciisa inuu idinkaga gudbanaado khayrkii aada samay lahaydeen maya haddaad wallaahi waxaas ma samaynayo dhahdo wixiina ay khayr yihiin samey dhaarta ka kafaaro gudo wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadahanaa bnu abi cadiy can sulaymaana can abisaliil abusaliil waxaa la yidhaha magaciisa durayb ibnu nufayr durayb ibnu nufayrin ilqaysiy hiqat rawaa lahu muslimu walarbaca can zahdamin wahuwa zahdamu bnu mudarib abu muslim hiqat can abi muusa can الnabiy sal l slama qaala maa cala alardi dhulka korkiisa ma ahaanin yamiinun dhaar axlifu calayhaa korkeeda aan ku dhaaranayo fa araa aan arkaayo hayrahaa heyrkeed khayran minhaa inuu ka khayr badan yahay ilaa ataytuhu heyrkaasaan la imaana shaygaa ayaan la imaanayaa dhaartiina marka waa ka kafaaro gudanaa ayaa meesha ku jirta marka ayb tarjamada iyo xadiidka mudaabaqadoodu waa daahir qaala baabu lkafaarati qabla alxinhi kafaaro gudka dhaarta oo inta aan la dhaar furin ka hor la kafaaro gudanaa wuxuu kusoo arooray caddayntiisiibu u baab yahay baabkan iyo baabka ku xiga laba mas-alo kale yacni wuxuu ka hadlayaa cagsi isku ah ee daahirka sidaa tacaaruda loo malaynayo wuxuu soo hormariyey marka baabulkafaarati qabla alxinthi qofka intuunan dhaar furin inuu kafaaro guto maalan shay baad ka dhaaratay wallaahi waxaasaan sameynaya waxaas ma sameynaya tiri wixii inaad samaysaa rabtaa inaad dhaar kafaaro gudka ka bilowdo oo kadib aad samayso oo aada soo hormariso malka marka kafaarada tarjamada marka axaadiidtuna waa u badan tahay sidaan alakthar marka akharu ahlilcilmina waxay ku tageen inay bannaan tahay alkafaaratu qabla alxinfi bal qaadi ciyaad waxa iyo keyrkiis waxay yidhaahdeen ana ciddata man qaala bijawaazi taqdiimi alkafaarati arbacata cashara saxaabiyan afar iyo toban saxaabi ayaa waxay ku tageen in kafaara gudka la hormari karo adoon weli dhaartii furin wa tabicahum fuqahaau lamsaar culimadana waa fuqahadana way ku raaceen marka laga reebo abuu xaniifa abuu xaniifa marka laga reebo abuu xaniifa isaga wuxuu leey maya horta waa in la dhaarta la furo marka dhaarta la furo kabacdi ayaa kafaara gudku imaana yacni halka mas'alada asalka u ah siru lmas'alana waxay tahay hal ilkafaaratu ruksat lixalli اlyamiini ow litakfiiri ma'hamiha bilxinfi horta kafaara gudku muxuu yahay kafaara gudku ruqsa miyaa inaad dhaartii ka baxdo aada ugu ruqsaysanaysa miyaa mase kafaara gudku dembigii kaa raaci lahaay kafaarada markaad furto ayaa ayuu ayuu asturayaa oo lagu tirtiraa si kale haddii loo dhigo sababulkafaara dhaarta miyaa mase waa xinfiga kafaarada sababta keentay dhaarta miya la dhaartay haddii ay dhaarta tahay dhaartii waaba dhacdayba waa la kafaaro gudo karaa qabla qabla alxinfi haddii ay tahay marka xinfi iyo yacnii dhaartii in la furo hadday sabab u tahay dee shay aan sababkiisii weli la helin ma waajibayay leeyihin abuu xaniifa isaga marka wuxuu qabaa kafaaradu inay dhacdo bacda bacda alxinfi akharu ahlilcilmina waxay qabaan qabla alxinfi inay dhici karto alimaamu shaafici qowlkiisa jadiidka laba u kala saaray waxa lagu kafaaro gudanayay ku xiran tahay buu yidhi haddii shayga lagu kafaaro gudanayo ou yahay soon iyo haddii uu yahay cidqi xoreyn ama masaakiin la quudiyo ilaa kafaarat ulyamiin intaba waa waa midkii la la rabaa qeybna tartiibay ka tahay qeybna takhyiir laa yu-aakhidukum allahu bilagwi fii aymaanikum walakin yu-aakhidukum bimaa caqadtum اlaymaan fakafaaratuhu iطcaamu casharati masaakiin min awsadi maa tudcimuuna ahliikum aw kiswatuhum aw taxriiru raqaba intaas khiyaar waa in toban miskiin la quudiyo ama addoon la xoreeyo faman lam yajid fasiyaamu halaaثati ayaam dhinacaana tartiibay ka tahay marka alimaamu shaafici wuxuu leeyahay qofka hadduu ku kafaaro gudanayo soon ma ka hormari karo waa inuu dhaar furo markuu dhaar furo kabacdiyu sooma leanna wuxuu leeyahay soonku cibaada badaniya waayo cibaadada badanigaana waqtigeeda ma ka hormari karto hadday tahay laakiin addoon la xoreynayo haddii ay tahay masaakiin la quudinayo waa cibaadatun tatacallaqu fil amwaali waa cibaado oo maalka ku tacalluqayso hadday marka maal ku tacalluqaysana cibaadaadka maaliga waqtigooda waa laga hormari karaa zakada waa ta la hormariyo zakaatulfitrigii iyadoon waajibin baa maalin ama laba la hormari karaa marka hadduu maal ku kafaaro gudanayana wuxuu ka dhigaa yacnii qabla qabla alxunfi waa bannaan tahay hadduu soon ku kafaaro gudanayana waa bacda alxinfi cinda alimaami shaafici saddexdaas madhab baa marka ku jirta wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadahanaa xamaadu can haylaana bni jariiri can abi burdata can abi muusa alashcariyi qaala ataytu rasuula اllahi sal l slam nabigan u imid fii yacni rahdin maca rahdin anoo jamaaco ku dhex jiro min alashcariyiina qoladaa marka reer ashcari ashcariyiinta yani ah waa qolo marka reer yeman oo qabiilo magaceedu nastaxmiluhu annaga oo gaadiid ka dalbanayna inuu yacni nagu qaado fa qaala wuxuu yidhi nebiga wallaahi baan ku dhaartay laa axmilukum idin xambaari maayo idin qaadi maayo wamaa cindii ma axmilukum waxaan idinku qaadana ma haysto uma labitnaa maa shaa allahu intii alla doona ayaan nagaanay fa utiya biibilin geel ayaa loo keenay ayaa loola yimid faamara lanaa bihalaathati dawdin saddex halaad ayuu noo amray falama indalaqnaa markaan tagnay qaala bacdunaa libacdin qaarkeen baa qaarka kale ku yidhi laa yubaariku llaahu lanaa ilaahay noo barakayn maayo ataynaa rasuula llahi sal l slam nastaxmiluhu nebigan u nimid annago oo inuuna qaado ka dalbayno gaadiid faxalafa waa dhaartay allaa yaxmilanaa inuuna qaadaynin qaala abuu muusa faatayna anabiya sal l slam amaa nebiga dhibnay waay saasay leeyihiin nebigan u nimid fadakarnaa dalika lahu waan u sheegnay faqaala wuxuu yidhi maa ana xamaltukum ani idinma qaadin bal illaahu xamalakum allah idin qaaday inii wallaahi baan ku dhaartay laa axlifu calaa yamiinin dhaar ku dhaaran maayo korkeeda fa araa hayrahaa heyrkeed aan arko khayran minhaa inuu ka khayr badan yahay ilaa kafartu can yamiinii dhaarteyda waa ka kafaaro gudanaa wa ataytu aladii huwa khayr shayga khayrkaana waa la imaanaa maxalushaahidka hadda aaway ilaa kafartu can yamiinii wa ataytu waa kafaaro gudanaa waan la imaanaa wixii khayrka ahaa marka wixii khayrka waa wixii marka xinfiga keenayay kafaaradau ka hormariyey ayb xadiidkan marka yani maa ana xamaltukum bal illaahu xamalakum hadalkan dambo inii wallaahi laa axlifu muxuu noqona hadal oo ta'siis ah miyaa hadal hor leh miyaa mase warkii horeu ku xiran yahay labadaba waa la yidhi ibnulmunayir isaga wuxuu ka dhigaa ta'siis mas'alana meeshaas markaas kasoo baxayso fiqi ah waxay tahay uu baabey doono alimaamu الnasaa-i laftiisa qofku inuu ku dhaarto yamiin inuu sameyo alyamiinu fi ma laa yamlik wax aadan awoodinaadba ku dhaaratay oon gacantaadaba ku jirin waxaad tihi maalan wallaahi aan ku dhaartay boqol malyan aan ku seena nin ceyr ahoo iska faqiirana waa ta maba haysid qofkaasi ma dhaar fura ma dembaabayaa marka shay marka dhaarta iyo nadarka isku mida nadarkuna qofku wuxuunan haysanin maku guntanmi jirin dhaarta maku guntanmaysay leeyihiin marka xadiidkanayna u daliishanayaano wallaahi laa axmilukum wamaa cindii maa axmilukum maba haystuu yidhi nebiga sal l sl hadalkan marka uu leeyahay maa ana xamaltukum ma yani ma dhaar furin waay aniga anu idinmaba qaadinba waayo ilaahay baa xoolahan keenay waana xoolo caama kuweygii ma ahan xoolihii marka haniimada ama fayga ku yimid waayo ani kuweyga ma ahan uu leeyahay marka ani idinma qaadin saa ku ogaada ibnulmunayir marka wuxuu leeyay warkan dambe inii wallaahi laa axlifu waaba jumlo iska cusub waayo ta'siisoo nebigu mana dhaar furin warkaanina war hor laho dadka qaacido caam oo nebigu dejinayo ninkii dhaarto oo markaa keyrkeed u arko inuu kheyr badan yahay ha dhaar furo hana ka kafaaro guto war cusub ee ibnu bataal iyo kalena wuxuu leeyahay isaga hadalkan ta'siis maane warkii horeu ku xiran yahay waxaana laga qaadanaa nebigii marku arkay ma idin qaadayo markuu yidhi uu ogaaday marka inuu qaadi karo waa dhaar furay waana kafaaro gutay hadalkan marka nebigu inuu dhaar furay oo uu kafaaro guto tusaa ayuu leeyahay ibnu bataal labadana waa ixtimaali karaa labada qowlba bukhaari xadiidkan wuxuu u keenay baabu lyamiini fi ma laa yamlik sidaas markuu baabeeyey xadiidkan u keenay marka bukhaari kaanahu wuxuu ka fahmay dhaarba nebigu inaynan ka guntanminba markaas waayo wax uu haysta maba ahaynba wbihi qala akbaranaa cmr bnu caliyi qala xadaanaa yaxya can cubayd اllahi bn اlaknas huwa naqaciyu abu malik alkhazaaz saduuqun ibnu xibaan wuxuu yihi kana yuqdi qala xadaanaa cmr bnu shucayb can abihi can jadihi ana rasuula اlahi sal l slama qaala man xalafa calىa yamiinin qofkii dhaar ku dhaarto fara'aa hayrahaa khayra minha heyrkeed inuu ka khayr badan yahay arko falyukafir can yamiinihi ha ka kafaaro guto dhaartiisa walyaأti اladii huwa khayr shayga khayrkana hala imaado wa bihi qaala akbaranaa mxamed bn cabdilaclى qaala xadaana اlmuctamir can abihi can اlxasan can cabdiraxmaan bni samurata can rasuuli اllahi sal l slm qaala idaa xalafa axadukum calaa yamiinin hadduu ku dhaarto fara'aa hayrahaa khayra minhaa heyrkeed inuu ka khayr badan yahayna ou arko falyukafir can yamiinihi ha ka kafaaro guto dhaartiisa walyandur اladii huwa khayr shayga khayr kalena ha fiiriya faliatihi hala imaado وبه قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة عبد الرحمن بن سمرة qaala qaala lii rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama idaa xalafta calaa yamiinin haddaad dhaar ku dhaarato fakafir can yamiinika dhaartaada ka kafaaro gudo huma ati aladii huwa khayr shayga khayr kalena la imaado wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu yaxya alquطaciyu huwa saduuqun can cabdilaclaa wadakara kalimatan macnaha buu sheegay xadahanaa saciidun waa ibnu abi caruuba can qataadata can اlxasan can cabdiraxmaan bni samura ana الnabiya sal l slama qaala idaa xalafta calaa yamiinin haddaad dhaar dhaarato fara'ayta hayrahaa khayra minhaa ood aragta heyrkeed inuu khayr badan yahay fakafir can yamiinika dhaartaada ka kafaaro gudo waati ladii huwa khayr shayga khayrkana la imaaw qaala baabu lkafaarati bacda alxinhi kafaaradii ayuu u baab yahay bacda alxinhi marku dhaar furo kadib trjamada hadda cagsigeeda wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu mansuur qaala xadaanaa cabduraxmaan qaala xadaanaa shucbaة can camri bni murata qaala samictu cabdاllahi bna camri mowla اlxasan bni caliyin inkan waa maqbuul ayuu ibnu xajar yidhi nasaa-i baa u wariya bes ama sita yuxadiثu can cadiy bni xaatimin qaala qaala rasuulu اlahi sal ly slam man xalafa calىa yamiinin qofkii dhaar ku dhaarto fara'aa hayrahaa khayra minhaa hayrkeed arko inuu ka khayr badan yahay falya'ti aladii huwa khayr shayga khayr kale ha la yimaado walyukafir can yamiinihi dhaartiisana ha ka kafaaro guto marka kafaaradii uu dabamariyey hadda wabihi qaala akhbaranaa hanaad bnu sariy can abi bakr bni cayaashin can cabdilcaziiz bni rufayc can tamiimi bni طarafa wa huwa almusliyu طaa'iyu hiqat ayb can cadiy bni xaatimin qaala qaala rasuulu llahi sal l slam man xalafa calaa yamiinin fara'aa hayrahaa khayra minha falyadac yamiinahu dhaartiisa haka tago walyaأti aladii huwa khayr shayga khayr kale ha la yimaado walyukafirhaa ha kafaaro guto marka qablu iyo bacdu labada waa la samay karaa waa ansaxaysaa marka qabla qabla alxinhi in la kafaaro guto sidaan hore usoo sheegay wabihi qaala akhbaranaa cmru bnu yaziida qaala xadaanaa bahzu bnu asadi qaala xadaanaa shucbatu qaala akhbaranii cabdاlcaziiz bnu rufayc qaala samictu tamiima bna طarafata yuxadiثu can cadiy bni xaatimi qaala qaala rasuulu اlahi sal l slam man xalafa calىa yamiini fara'aa hayrahaa khayra minha falyaأti اladii huwa khayr walyatruk yamiinahu wbihi qaala akhbaranaa mxamed bnu mansuur can sufyaana waa ibnu cuyayna qaala xadaanaa abu zacraa waa camru bnu camrin wayuqaalu camru bnu caamir ibni malik bni nadlata aljushamiy hiqat can camihi abilaxwas waa cawf bnu malik ibni nadla aljushami can abiihi waa malik bnu nadla waa saxaabiyu qaliilu lxadiid bukhaari wuxuu ugu wariyey khalqu afcaali اlcibaad iyo asxaabu sunan alarbaca ayb qaala qultu yaa rasuula allah ara-ayta bna cammin lii bal ka waran uu yidhi in adeer aniga aan leeyahay aatiihi waan u imaanayaa as'aluhu waa su-aalayaa falaa yucdinii isiin maayo waxbaan weydiisanaa ma isiinayo walaa yasilunii i xariirin maayo uma yaxtaaju ilaya waa ii baahanayaa fayaatiinii waa ii imaanaa fayas'alunii waa i su-aalah waqad xalaftu waanan dhaartay allaa ucdiyahu inaanan siinin walaa asilahu aananna xiriirinin faamaranii wuxuu i amray an aatiya aladii huwa khayr inaan la imaado shayga khayrka leh wa ukafira can yamiinii dhaarteydana aan ka kafaaro guto wabihi qaala akhbaranaa ziyaad bnu ayuub qaala xadaanaa hushaymun qaala akhbaranaa mansuuru wayunusu waa ibnu cubayd yunus bnu cubayd can اlxasan can cabdiraxmaan bni samurata qaala qaala اnabiyu sal l slam idaa aalayta calaa yamiinin dhaar korkeed haddaad dhaarato fara-ayta hayrahaa khayra minhaa heyrkeed aada aragto inuu ka khayr badan yahay faati ladii huwa khayr shayga khayr kale la imaaw saasaad ku dhaar furtay wakafir can yamiinika dhaartaadiina ka kafaaro gudo wbihi qala akbaranaa cmr bnu caliyin qaala xadaanaa yaxya qaala xadaanaa bnu cawn can اlxasan can cabdiraxmaan bni samura marka xadiidka cabdiraxmaan sida hore u badan yahay in kafaaradu ay dhacdo qabla alxanfi ayuu u badan yahay qaala yacni rasuulu اllahi sal l slama idaa xalafta calىa yamiini faraأyta غayraha khayra minha faأti ladii huwa khayr faأti ladii huwa khayru minha wakafir can yamiinika wbihi qaala akbaranaa mxamed bnu qudamata fi xadiidihi can jariiri can mansuuri can اlxasn اlbصriy qaala cabdالraxmaan bni samura qaala lii rasuulu اllahi sal ly slm idaa xalafta calىa yamiini faraأyta khayra minha aada aragto faأti ladii huwa khayr shayga khayrka le la imaa wakafir can yamiinika dhaartaadiina ka kafaaro gudo ayb qaala baabu lyamiini fi ma laa yamlik dhaarta qofka uu ku dhaaranaayo wax uunan waxuunan awoodin inuu ku dhaarto wabihi qaala akbaranaa ibraahim bnu muxamed qaala xadaanaa yaxyaa can cubayd llahi bn اlaknas qaala akbaranii cmr bnu shucayb can abihi can jadihi qaala qaala rasuulu llahi sal l slam laa nadra nadar ma jiro walaa yamiina dhaar ma jirto fii maa laa yamliku qofka waxuunan hananaynin maba guntan mayso walaa fii macsiyatin macsi dhexdeedana ma ahaanin walaa qadiicati raximin qaraabo go-inteedna ma ma ahaanin nadar lagu galo ama dhaar lagu dhaarto xaafidku wuxuu leeyahay waruwaatuhu laa ba'sa bihim xadiidkan laakin ikhtulifa fii sanadihi calaa camrin baa laysku khilaafay laakiin tarjamada waxaa nooga filan xadiidkii aan soo marnay qisadii abuu muusa ayb maa ana biladii xamalakum walaakina allaha xamalakum ayaa ku filan bukhaari kaasowna daliilba uga dhigtay ayb nadarka iyo dhaartana de meelo badan iyo way iska shabahayeen ayb qaala man xalafa fastahnaa qofkii dhaarto oo fastahnaa in shaa allahu yidhaahdo wax ku xiro wabihi qaala akbaranii axmed bnu saciid qaala xadaanaa xabbaanu qaala xadaanaa cabdulwaarif waa ibni saciid atanuuriy qaala xadaanaa ayubu waa ayubu bnu abi tamiimata asakhtiyaaniy can naaficin can ibni cumara can inabiy sal l slama qaal man xalafa qofkii dhaarto fastathnaa in shaa allahu yidhaahdo fa in shaaa hadduu doono madaa waa ku soconaa wain shaaa haddii u doonana taraka waa iskaga tegaa dhaarta hayra xanhin yani hayra xanihinna waa la sheegay hayra xanihin isagoon dembaabaynin hayra xanhin dembaabid la-aan ay iska noqoneen markaas yani marka maxaa laga wadaa qofku haddii uu yidhaaho wallaahi waxaas inaanan ku siinaynin in shaa allahu haddii ou siiyana ma dhaar furin haddii ounan siininna ma dhaar furin waayo dhaartii wuxuu ku xiray haddii ilaahay doono si kasta ilaahay unbaa doonay marka awalba isaga wuxuu ku xiray haddii ilaahay doonou ku xiray haddii ou ka tagana allah doonay haddii ounan ka teginna allah doonay marba mashiicada alla lagama dhexbaxayo maadaama aan mashiicada alle laga dhex baxaynin qofku hadduu in shaa allahu uu yidhaahdo ma dhaar furaayo qofkaa ma dhaar furin hayra xanifinta marka macnaheedu sidaasaa lagu macneeyey niyada iyo hadalle isaga baahan tahay hada aakhiruhu wallahu aclam sala allahu wasalam calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih